tan iyo toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay xiisad siyaasadeed ka dhex aloosan tahay labada dowlad ee deriska ah ee kale ah bakistan iyo hindiya kadib markii uu weerar culus ka dhacay mandiqadda kashmiir gaar ahaan qaybta ay ka taliso hindiya weerarkan ayaana waxaa ku dhintay afar iyo labaatan qof oo dalxiisayaal iyo hindiba iskugu jira halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale xukuumadda new delhi ayaa islamarkiiba tuhuntay dowladda bakistan iyadoona ciidanka bakistan ku eedaysay in ay iyagu weerarkan gadaal ka taagan yihiin hindiya ayaana qaadatay go'aanno horudhac ah oo ay ku laashay heshiisyo iyo is-afgaradyo ay kula jirtay dowladda bakistan warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa saamaynta taban ee ka dhalan karta colaad ka dhex qaraxda labadan dowladood oo ay qodobo badan ka dhexeeyaan sida mandiqadda juqraafiyadeed ee ay wada dhacaan iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka dhexeeya webiga asind ee mara labadan dal islamarkaana lagu tilmaamo midka ugu halista badan webiyada caalamka sababo ku aadan ujeedooyinka siyaasadeed ee ku hareeraysan ayaa door muhiim ah ka cayaaraya cilaaqada u dhexaysa labadan dal ee wada dhaca qaaradweynta aasiya wargeyska wararka ee the telegraf oo laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa qodobkan warbixin dheer ka daabacay waxa uuna ku bilowday warbixintiisa laalidda ay laashay dowladda hindiya heshiiskii kala dhexeeyey dowladda bakistan ee ku aadanaa webiga asind waxa ay sii hurisay xiisadda iyo xasilooni darrada ka dhex aloosan labadan dowladood ee heesta hubka nukliyeerka ah xukuumadda islaamabad ayaa iyadana sheegtay in tallaabooyinka hindiya oo ay ku tilmaamtay kuwo qar iska tuurnimo ah dhanka kalena aanan ku dhisnayn dheelitirnaan siyaasadeed ay keeni karaan in uu qarxa dagaal culus weliba noqon kara dagaalka saddexaad ee adduunka warbixintan ay daabacday the telegraf qaninkana uu u qaatay wariyaha maydaaniga ah ee wargeyskan ooga soo warrama qaaradda aasiya ninka lagu magacaabo roland olivant ayaa sidoo kale soo bandhigaysa in webiga asind oo weligiiba ahaa mid istaraatiiji ah dowladihii horena ay isku qaban jireen dhanka kalena ay biyihiisu ka cabaan qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan ee adduunka uu sabab u noqon kara in uu qarxa dagaal saddexaad oo caalami ah aragtidanna waa sida uu qaba saxafiga rowland oo u dhuundaloola arrimaha aasiya istuhunka iyo istilmaamsiga ka dhexeeya labadan dowlad ayaa faraha ka baxay sida ay sheegayso telegraf kadib markii ay xukuumadda new delhi laashay amaba ay ka baxday heshiiskii kala dhexeeyey dhiggeeda islaamabad hindiya ayaana isku dayeysa in ay webigan u isticmaasho warqad cadaadis ah oo ay u adeegsato bakistan labada dowladoodba waxa ay isweedaarsadeen digniinno iyagoona iskaga baxay heshiisyo ka dhexeeyey iskuna jaray xidhiiradii ganacsi ee ay ku wada jireen bakistan ayaana dhankeeda soo ceerisay duuliyayaal diyaaradeed oo hindi ah islamarkaana ku sugnaa dalkeeda halka ay hindiyaana xirtay marinadii ay la wadaagaysay dalka bakistan ra-iisul wasaaraha hindiya naarayndara muudi ayaa dhankiisa wacad ku maray in ay ku dabajiri doonaan ciddii ka dambeysay weerarka lagu beegsaday dalxiisayaasha ee ka dhacay mandiqadda kashmiir ayna soo qaban doonaan xitaa haddii ay ku dhuumaalaystaan halka dunida oogu shishaysa waxa uuna yidhi muudi adduunka oo dhan ha ogaado in hindiya ay soo qaban doonta dablaydii ka dambeysay weerarkaas maamulaha guud ee shabakadda biyo-xidhaanada iyo webiyada ku teedsan dalalka dhaca koonfurta aasiya oo ay xarunteeda tahay magaalada delhi ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiska webiga asiinde ay ku wada jiraan hindiya iyo bakistan uusan muhiim u ahayn dowladda hindiya balse marka loo eego dowladda bakistan ay arrintu tahay mid ku xidhan noolal iyo geeri waayo ayuu leeyahay maamulaha webiga asind waa halbowlaha ay ku tiirsan tahay bakistan sidaasi darteed ayayna qalqalgelintiisa ugu tilmaamtay arrin dagaal sooyaal ahaan marka gadaal loo milicsado dowladaha bakistan iyo hindiya waxaa dhex maray dagaalla ku qotoma biyaha tan iyo markii ay gumaystihii ingiriiska madax bannaanida ka qaateen sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii maamulidda webiga asind oo u dhexeeyey labadan dal ayaana hurinayay colaadahaasi sidaasi darteed amniga webiga asind ayaa mar waliba muhiim u ahaa labadan dowladood sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankiina wadahadallo dheeraaday kadib xukuumadaha new delhi iyo islaamabad ayaa isku afgartay in ay ka wada faa'iidaystaan webigan heshiiskaasi ayaana waxaa dhexdhexaadiye ka ahaa bangiga adduunka heshiiskii biyo ee ay wada gaareen bakistan iyo hindiya ayaa astaan u noqday xasiloonni markaasi ku dhex faaftay labadan dowladood sidaba uu sheegayo david meshil oo xubin ka ah markaska baaritaanada arrimaha istaraatiijiga ah ee caalamka hindiya ayaa ugu dambayn dowladda bakistan iyo caalamkaba ku qancisay in ay biyo-xireen kooban ka samaysato webiga asind balse waxaa lagu xidhay shuruud adag iyo in ay hooshaasi la kaashato dhiggeeda bakistan laakiinse dowladda hindiya ayaa ku taamaysay in malafkan ay ku cadaadisa dowladda bakistan sidaasi waxaa muujinaya oo ka marakacaya hadallada ay jeediyaan madaxda hindiya kol kaste oo uu madmadow soo kale dhex galo iyaga iyo bakistan sannadkii labada kun lix iyo tobanka ra-iisul wasaaraha hindiya ayaana markii ugu horraysay bakistan ugu goodiyey in ay ka xanibi doonaan biyaha webiga asind haddana mar kale ayuu goodigan ku celiyey sannadkii labada kun sagaal iyo tobanka kadib weerar ka dhacay kashmiir wuxuuna yidhi dowladda bakistan ha ogaato in aanay dhiig iyo biyo hal meel ku kulmin inkastoo ay dowladaha bakistan iyo hindiya u kala dheereenayeen hubaynta ciidankooda iyo xoojinta tursaanadooda militari mid walibana ay soo saaratay hubka nukliyeerka haddana wufuudda iyo guurtida labada dhinac ka socota waxa ay ahaayeen kuwo wada kulma sannad waliba kana wada hadla arrimo salka ku haya webiga asind balse sannadkii labada kun saddex iyo labaatanka shirkan sannadlaha ah ayay joojisay dowladda hindiya iyadoona sheegtay in ay u baahan tahay wadahadal cusub oo ay wada yeeshaan dowladda bakistan loogana hadlo webiga asind kala shakigan soo kale dhex galay labadan dowlad ee daris wadaagga ah islamarkaana horseeday qaadashada go'aanno labageesood ah oo ifafaalla dagaal muujinaya ayaa welwel iyo walaac ku beeraya dadka shacabka ah ee ku dhaqan labadan dal siiba dadka reer bakistan oo webiga asinda ay ku xidhan tahay noloshooda